إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaa gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay xukunno isugu jira dil iyo karbaash kuwaasoo lagu kala fuliyey saddex ruux askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar ka dhacay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose xukun lug iyo gacangoyn ah ayaa ka dhacay degmada kuntuwaare ee gobolka shabeellaha hoose xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa ka hadlay damaca madaxda dowladda federaalka ee ku aadan muddo kororsiga iyo warkii halista ku ahaa madax bannaanida soomaaliya ee ka soo baxay ra'iisul wasaaraha itoobiya taliska waxaridilmu'miniin ayaa baahiyey sawirrada mid ka mid ah dagaaladii ay ku qaadeen ciidanka nusayriyada ee bashaar al asad ee waddanka suuriya imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa soo saartay filim cusub oo laga diyaariyey xarun tababar oo ay ka qalin jebiyeen ciidamo badan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka shawaal sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo tobanka bisha lixaad laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan waxaa gobolka shabeellaha hoose ka dhacay xukunno isugu jira dil iyo karbaash kuwaasoo lagu kala fuliyey saddex ruux sakariye cumar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamiga ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa xukunno kala duwan ku kala fulisay eedeysanayaal saddexa kuwaas oo magacyadooda la kala yidhaahdo axmed maxamed foodey oo da-diisu tahay afar iyo afartan jir iyo cabdi daahir xiirey oo da-diisu tahay lix iyo labaatan jir kuwaas oo maxkamaddu ay ku riday xukun xaduriddo ah halka eedeysanaha saddexaad oo magaciisa la yidhaahdo xasan jacuus cali uu ka duunaa xasan jacuus cali ayaa lagu eedeeyey in fal kufsi ah uu u geystay gabar muslimada xukunkan ayaa waxaa usoo daawasho tagay boqolaal dadweyne ah oo isaga soo baxay degmada rungood oo ah halka uu xukunka ka dhacay iyo deegaanada kale ee dariska la ah dadweynaha soo xaadiray fagaaraha lagu fulinayay xukunka ayaa wejiyadooda laga dheehanayay farxad iyadoona mar qur ah ay takbiirtu dadweynuhu isqabatay dhanka kale degmada runugood ayaa laga dareemayaa horumaro kala duwan sida waxbarashada iyo magaalada oo u muuqanaysa in dib u dhis ballaaran lagu sameeyey askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar ka dhacay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland oo fariisin ku lahaa duleedka magaalada dhoobley dariicanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa halkaasi muddo laga maqlayay ili xogogaala ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in ugu yaraantii afar askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland halkaasi lagu dilay waxaa suuragal ah in dhimashadu intaasi ay ka badan tahay dhaawacyana ay jiraan intii dagaalku uu socday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay furteen qoray bekaam ah amaba dabajaax ah kaas oo ay kala wareegeen ciidamada maamulka jubbaland magaalada dhoobley iyo deegaanada kale ee hoostaga ayaa saaka si weyn waxaa looga hadalhayaa weerarkaasi lagu qaaday ciidamada jubbaland ee afarta askari looga dilay qoriga dabajaaxa ahna looga furtay ciidamada ku sugan dhoobley iyo nawaaxigeeda ayaa marar badan oo hore waxay la kulmeen weeraro khasaare lagu gaarsiiyey oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin ciidankan iyo kuwa kale ee ku sugan jubbooyinka ee maamulka jubbaland ka tirsan waxa ay garab iyo gaashaan u yihiin ciidamada dowladda kenya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah soomaaliya gaar ahaana gobolka jubbada hoose xukun lug iyo gacan goyn ah ayaa ka dhacay degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellaha hoose warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya maxamed ismaaciil xukun xadul xiraabo ah ayaa wuxuu shalay galab ka dhacay fagaara weyn oo ku yaala degmada kuntunwaari ee gobolka shabeellada hoose dadweyne aad u badan ayaa usoo daabashay tegay xukunkan oo lagu fuliyey maxamed xasan aadan oo ah nin isbaarooley ah oo dadka safarka ah jidka u galay sida uu qaadigu sheegay waxaa maxkamadda degmada kuntuwaarey horteeda la keenay eedaysane maxamed xasan aadan labaatan iyo afar sano jir ah waxaa lagu eedeeyey meel farsooley soonaheeda ah inay isaga iyo rag kale ay laba habeen oo kala tagsan baabuuro ku baarteen jidgooyo sameeyeen xoolana ay ka qaateen kadib maxkamadda waxay jawaab ay ka dalabtay eedaysane maxamed xasan aadan wuxuu ku jawaabay sidaan haa baabuurta la baartay aniga hal habeen ayaan ku jiray waddada haniin guuraay ayay ila aheyd waxaan wadanay hal qori oo saar ah waxaan ahay afar qofood saddexda kale way baxsadeen aniga ayaa la isoo qabtay markii hore iyaga waxay ii sheegeen jaad inaan waddada u galno oo aan soo dhacno markii baabuurta leerkooda aan aragnay ayaa waxay yidhaahdeen adiga dambo beedka gal waayo baabuurta hadday badnaantayna ay arkaan way cabsanayaan ma joogsanayaan kadib aniga boodka ayaan galay waxay baabuurtii ay ka soo qaadeen lacag dhan shan milyan oo shilin soomaali ah iyo saddex xabbo oo moobeelo sikin ah markii aan weydiyey jaadkiina aaway waxay i dhaheen jaad lama helin lacagtaasi ayaan helnay waxayna isiiyeen hal milyan oo shilin soomaali ah iyo hal moobeel oo qaraab ah intaasi kadib qaadiga ayaa wuxuu ku dhawaaqay xukunka kow maxamed xasan inuu sameeyey ficil qaaticu tariiqnimo maalna uu ku qaatay maalkaasoo ka badan nisaabkii labo xukunkiisu waa in laga gooyo gacanta midigta iyo lugta bidixda ah xukunkaani wuxuu ku sugnaaday qiraalkii maxamed xasan waxaana loo cuskoday adilada kale ah kow aayadda soddon iyo saddexaad iyo aayadda soddon iyo afaraad oo ka tirsan suurat almaa-ida qowluhu tacaala inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihum waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw aw yunfaw min alard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لبا سندنا وحاكمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا وضعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا يفوا من الأرض رواه الشافعي في مسنده رقم صدح بغل صدر ملح markiiba waxaa la bilaabay in xukunka lagu fuliyo ay doobahda caafimaadka iyo gaadiidka gurmadka degdega ah aygan ahaayeen shucuurta dadweynahana waxay ahayd sida tan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka jira nabad waxaana ugu wacanna idoo lagu dhaqo shareecada islaamka
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa ka hadlay damaca madaxda dowladda federaalka ee ku aadan muddo kororsiga iyo warkii halista ku ahaa madax bannaanida soomaaliya ee kasoo baxay ra-iisul wasaaraha itoobiya abuubakar ibraahim geedde ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya sakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mida baarlamaanka federaalka ayaa ka hadlay eedeymo maalmihii lasoo dhaafay loo jeedinayay madaxweynaha dowladda federaalka oo ahaa inuu doonayo inuu muddo kororsi sameeyo isagoo adeegsanaya ciidamo etoobiyaan ah si uu u caburiyo dadka kasoo horjeeda sakariya oo u warramayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegay inay jirto arrintaas balse wuxuu ku tilmaamay mid aada u foolxun arrintaasi arrin khatara weeye anigu waxaan ogaa dowladda hadda jirta ra-iiskeeda madaxa ninka u ah waa joogay doorashadiisii waxaa lagu doortay dadka soomaaliyeed oo soddon sano sagaal iyo labaatan sano ama dhowr iyo labaatan sano sideed iyo labaatan sano ethoobiyan dusha ka saaraa kufsadeen marka madaxweyne farmaajo waxaa lagu doortay dalka kan inuu etoobiya ka horeeyo waxaa nasiib darra ah maanta inay toddobiyo toban kun oo ethoobiyaana oo aan amisom ku jirin oo meelna ka rejistarsnayn ay joogaan wax la yaab la weeye waa cambaaraynaynaa yeeli mayno ethoobiyan iyo kenyaan midna askartooda dalka iyaga inay joogto wuxuu sheegay in kenya iyo etoobiya ay dhibaato ku hayaan soomaaliya waxaase ka sii daran buu yidhi ninka doonaya inay ummadda u qasbaan oo uu ula jeedo farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda federaalka cudurka ugu weyn waxa weeye labadaa ciidan oo labadaa dowladood darisku sheeg ah darisku sheeg waxaan u leeyahay dad soomaaliya oo ingiriisiiyey baan deris la nahayo iyaga deris lama nihin dad ay haystaan oo isticmaalsadaan baan deris la nahay labadaa dowladood oo dad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed oo weynaabay haysta oo kana hadda damacsan cidda inta tuurta kusoo qaada soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya dhex keenaysa oona dad ii qabo oo dal ii qabo yeeli mayno waxaan ka xignaa dagaal waxaan ka xignaa muqaawamo haddeeraan sheegayaa waxaan u sheegayaa dowladdaas anigu aan ku jiro xildhibaanka ka ahay ma doonayno ciidan etoobiyaan iyo ciidan kenyaan dalka iyaga inay joogaan waxaan doonaynaa ciidamadaas dalka iyaga in laga saaro maalintaasaa caafimaad noogu horay ciddaan garanayn intaas hadda waxba ma xukumi kartaba mar aan wax ka weydiinay hadalkii ra-iisul wasaaraha ethoobiya ee ahaa in madaxda iyo golayaasha dowladda federaalka ee uu baarlamaanka ka mid yahay kula kulmay muqdisho kana ogolaadeen in soomaaliya lagu biiriyo ethoobiya ayaa waxa uu yidhi horta baarlamaan lama kulmin kulmina waa beentiiso isaga problem etoobiya ka haysaba wuxuu rabaa inuu yidhaahdo hawshaas weyn baan qabtay bad baad yeelanaysaan oo soomaali o dhan baan qaadanay hadalkiisa inta ka runtaa baan kuu sheegaya waxaa runkaa inay madaxweynaha isarkeen ra-iisul wasaaraha isarkeen wax lagu heshiiyey waxa lagu heshiiyey aan baarlamaanka la keenin golaha wasiirada la keenin ay u dhaqmeen madaxweynihiiyo ra-iisul wasaaruhu dukaan ay leeyihiin oo kale dalka soomaaliya dukaan waa ku celinaya dukaan ay leeyihiin ma yeeli karaan sharcina maaha waana xeradhaaf waana dembi inay heshiis galaan soomaaliya baarlamaanka la keenin oo aan golaha wasiirada la keenin oo laga ansixin annagana wax naloo keenay iyo wax naloo sheegay ma jiro idaacadahan waxaan ka maqalay afar dekedood baa la siinaya waxaan ka maqalay madaxweyne hore economic integration waa arrin ku jawrfal ah waxay mudanaysaa khayaano qaran bay mudanaysaa sakariya wuxuu qiray inuu xaqiiq yahay hadalka abey ujeeddada uu xilligan ugu soo beegayna ay tahay arrin siyaasadeed oo dalkiisa ka taagan arrintaas abay baa sheegay abay public buu sheegay anigu amxaariga ma aqaanin laakiin niman baa waan raadiyey markii arrinta lai sheegay isaga amxaariga fasira yaqaan baan ula tegey waxay yidhahdeen wuxuu leeyahay soomaaliya anagu soomaaliyaan keenay anigu nimanyo maxaa iga rabtaan marka tigreegaan kacsan iyo amxaaradaan kacsan iyo oromadaan ku kacsan iyo ku daminaya haddii aysan jirin publicly ma u sheegeen wuxuusan marka garanayn dalka laba qof ma leh toban qofna ma leh annaga baarlamaanka xataa haddaan galabtiinta la qabto labada boqol iyo siddeetan iyo shanta xildhibaan iyo konton iyo shanta muxuu ahaa konton iyo afarta muxuu ahaa aqalka saraa inta isu nimaano aan idhaahno etoobiya waxaanu siinay waxa iyo waxa iyo waxa ma siin karo sharcina maaha maindhayska iyagana kuma jirto awoodda iyadana kuma jirto xataa shacbiga soomaaliyeed dowladuu doortay iyo madaxweyne uu doortay taaka dhulka soomaaliya ka mid ah ma bixin karaan waayo kuma jirto maandaydkooda wuxuu sheegay in hanqaltaagga ethoobiya iyo faragelinteedaba ay keeni doonto in soomaalida u midoodo waxaan rajaynayaa wixii etoobiya ku saabsan iyo joogfalka soomaali ay ku hayso ama ama soomaali jawaasiisa ha noqoto ama cid kale ha noqotee mar walba shacabka soomaaliyeed way sii dhaweynaysaa midnimada ummadda soomaaliyeedna way sii adkeynaysaa waayo annagu aan diriro dhaqanka iyaga ahaan jiray geelaan ku diriri jiray gabdhahaan ku diriri jiray daaqaan ku diriri jiray biyahaan ku diriri jiray haddana duga markaan diriro dayrta heshiis baan ahaan jiray dalka iyaga laakiin uma aanaan ogolayn inaan in ethoobiana qabsato ama cid kalena qabsato arrintaas waana midaynaysaa ciddaa loola jeedo oo ninkaasi magacaabay oo aa nimanka xukunka hayo bebela soomaaliya jooga inta goori goor tahay hadna hor yimaadeen banaanka haysa soo dhigeen hadday isa soo dhigi waayaan oo aamusaan asukuut calaamati ribaa baa la yidhahda waxa uu sheegayo abay shibu warali arrintaas khatar wey hadalka xildhibaankan ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxda dowladda federaalka ay etoobiya si fudud ugu saxiixeen madax bannaanida waddanka oo muddo kumanaan sano ah laga soo hortaagnaa dhiig iyo dhaqaale badanna lagu soo bixiyey taliska waxarid ilmu'miniin ayaa baahiyey sawirada mid ka mid ah dagaaladii ay ku qaadeen ciidanka nusayriyada ee bashaar al asad ee waddanka suuriya taliska waxarid ilmu'miniin oo ka mid a jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala waddanka suuriya ayaa soo saaray sawiro muujinaya weerar ay ku qaadeen saldhig ciidanka nusayriyada bashaar al asad kaga sugnaayeen waddankaasi weerarkan ayaa waxaa loogu magacdaray khaliifkii caadilka ah ee cumar bin cabdilcasiis sawirada ayaa muujinaya mujaahidiinta oo gudaha u galay xerada ay ku sugnaayeen ciidanka nusayriyada ee bashaar al asad waxaa sidoo kale la arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo dagaalka u adeegsanaya hubka culculus gaadiidka dagaalka iyo kuwa gaashaaman oo ay leeyihiin taliska waxarid ilmu'miniin oo ka qayb qaadanaya dagaalka ayaa lagu arkayaa sawirada waxaa la sugayaa hisdaarka weerarkan xooggan toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii nusayriyadu isu soo sawireen iyagoo fagaya xabaalaha khaliifka cumar bin cabdilcasiis iyo xaaskiisa faaduma bin cabdilmelik halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina sida warbixinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna salmaan axmed imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa soo saartay filim cusub oo laga diyaariyey xarun tababaro oo ay ka qalinjabiyeen ciidamo badan واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
waa muuqaal jihaadi ah oo aan noociisa horay loo arag waxaa soo gudbinaya mu'asasada alhijra oo ka mid ah warbaahinta hoos tagta lejnada iclaamka ee imaaradda islaamiga afghanistaan muuqaalkan oo la daawan karo in ka badan soddon daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa munaasabad aad u ballaaran oo lagu soo xirayay mucaskar gaar u ah guutada istishaadiyiinta imaaradda islaamiga afghanistaan iyadoona ay xafladda ka qaybgelayaan hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan mujaahidiinta ciidamada tababarka hirarkiisu kala duwan yihiin loo soo xiray waxaa loogu magacadiray jeyshu nasri ama ciidanka guusha waana ciidan naftood horyaal ah halkii farta loogu fiiqana kala soo laabanaya guul ama shahaado horodhaca isdaarkan oo ku baxaya luuqadda bashtuuga islamarkaana wata tarjamo luuqadda ingiliishka ah wuxuu mucalliqa ama weriyaha tabinaya isdaarka uu kaga hadlayaa muhiimadda uu tababarka u leeyahay qofka muslimka ah tababarka iyo diyaargarowga wuxuu kordhiyaa awoodda qofka mujaahidka ah iyo jamaacada jihaadigu u leedahay fulinta waajibaadka guud ee jihaadka sidaas waxaa le mucalliqa isdaarkan xiisaha gaarka huwan ee ay soo saartay imaaradda islaamiga afghanistaan waxaa filimka lagu sheegayaa in hoggaanka sare ee imaaradda islaamiga afghanistaan ay allah mahadii iyagoo dareemaya muhiimadda icidaadka iyo tababarada ay ahmiyad gaar ah siiyeen mucaskaraadka tababarada iyadoo la marayo nidaam gaar ah oo la dejiyey ayay mujaahidiintu mutawafir ka dhigeen wax weliba oo laga maarmaan u ah tababarada la siinayo noocyada kala duwan ee ciidamada imaaradda islaamiga afghanistaan horodhacaas kadib wuxuu filimku ku geynayaa xero aad u ballaaran oo ay ku geedaaman yihiin buuro dhaadheer waa goobtay ku qalinjibisay dufcaddan naftood horayaasha ah ee ka tirsan imaaradda islaamiga afghanistaan mucaskarku waa goob aad u qurux badan wuxuu ku dareensiinayaa dhididka iyo dadaalka halkan lagu bixiyey si loo soo saaro rag dhab ah raayada cad ee tawxiidka ayaa goobtan ka babanaysa taas oo ka dhigan in amarka iyo taladu leedahay shareecada islaamka hawsha halkan lagu hayana ay tahay mid ummadeed ciidamadu waxay ku jiraan safaf dhaadheer waxay wataan dariis ciidan oo kala duwan taasoo ka dhigan inay yihiin guutooyin kala gedisan oo hawshoodu kala duwan tahay inkastoo ay midaynayso muhiimadda nafurka qaarkood waxay wataan bakistaaniyo cadcad kuwana waxay ku labisan yihiin dariiska caskariga ee tuutaha loo yaqaano waxaana mar qura goobta soo gaaraya gaari halokis ah oo wada hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan lajnada jeyshka imaaradda islaamiga afghanistaan kuwaasoo si diiran loo soo dhowaynayo mustawaha mucaskarkan uu leeyahay waxaa muujinaya in hogaamiyaasha sarsare ee imaaradda islaamiga ay mudnaan gaara siiyeen waxaana goobta laga daarayaa kelimaad laga soo duubay saddex hogaamiye oo si gooni ah ula hadlaya ragga qalinjibinaya farxadda munaasabadanna la wadaagaya waa mulla siraajuddiin xaqaani oo ah ku-xigeenka amiirka imaarada mowlowi hibatullah alxaaji mulla cabdulkhani baradaar madaxa maktabka siyaasadda ee imaarada islaamiga afghanistan iyo mowlowi moxamed yacquub oo ah mas-uulka caskariga imaarada islaamiga afghanistan mulla cabdilkhani baraadar ayaa sheegaya in imaaradu ay ka kooban tahay laba jaanib oo kale ah siyaasadda iyo militariga kuwaas oo ah jawaanib aan kala harin wuxuuna sheegayaa in ciidanka imaaradu uu yahay midka difaacaya nidaamka islaamiga ee dalka ka jira lana filayo in dhowaan uu dalka afghanistan oo idin wada gaaro marka shisheeyaha uu horboodayo maraykanka isaga cararaan waddankaas
imaarada islaamiga ee afghanistan waa nidaam ka kooban garab siyaasadeed iyo mid militari awoodda militari waxay mustaqbalka difaaci doonaan nidaamka islaamiga ee laga dhisayo dalka waxay difaaci doonaan diinkooda iyo caqiidadooda sidaba ay hadda sameeyaan oo kale waxayna ka shaqayn doonaan nabadda iyo xasiloonida uu maamulka islaamiga kusoo celin doono waddanka aynu jecelnahay ee afghanistan iyagoona uu adeegaya shacabkooda muslimka ah ciidanka imaarada islaamiga ee afghanistan waa ciidanka dhabta ah ee ay leeyihiin reer afghanistan waana ciidan daacad u ah diinkiisa iyo caqiidadiisa
mulla siraajuddiin xaqaani oo ah ku-xigeenka amiirka imaarada mowlowi hibatullah ayaa isagana sheegaya inuu aad ugu faraxsan yahay ciidankan qalinjibinaya isagoo tilmaamay in mujaahid weliba uu yahay halyey iyo hogaamiye imaaraduna leedahay allah mahadi noocyada kala duwan ee ciidamada wuxuu intaa ku darayaa in wadahadalka ay la galeen maraykanka aanu ka dhignayn inay dayaceen oo ay isaga tageen jihaadka iyo mujaahidiinta
alxamdulilaah alle ayaa ku mahadsan markaan arkay awoodda ciidamada imaarada islaamiga ah afghanistan aad ayaan u farxaa mujaahid waliba waa haliyey mujaahid kastana waa hogaamiye taagtiiggiisa caskariga iyo xeeladiisa militarina waa mid aad u sarraysa alxamdulilaah nidaamka militariga ee imaarada islaamiga afghanistan waa mid aad isugu dubadhacsan waxay imaaradu leedahay noocyada kala duwan ee guutooyinka militariga allah ayaana ku mahadsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee imaaradu waxay si dhaqsaa uga hortegi karaan dhaqdhaqaaqa cadowga waxayna saacad waliba heegan ugu jiraan sidii ay uga jawaabi lahaayeen halis kasta iyo hanjabaad waliba oo soo kororta alxamdulilaah imaarada islaamiga waxay ahmiyad gaara siinaysaa howlgallada jihaadiga iyo tababarka mujaahidiinta iyadoo sidoo kale ihtimaam gooni ah siinaysa farsamada iyo soo saarista qalabka militariga iyadoo aan la khasaarinaynin fursad waliba oo ay hesho waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinka wadahadallada siyaasadda sharciga ah waa qayb kale oo ka mid a halganka iyo jihaadka aynu ku jirno waxaana muhiim ah in la ogaado in wadahadallada aynu ku jirno aanay marnaba ka dhignayn inaan dayici doonno oo aan faraha kala bixi doonno arrimaha jihaadka iyo horumarinta ciidamadeenna militariga waxaan u hambalyaynaynaa mujaahidiinta shahaadadoonka ah ee ka qalin jibin tababarka allah waxaan u weydiinaynaa inuu ka aqbalo dadaalada ay bixiyeen kana dhigo halyeeyo waaweyn oo uu islaamku leeyahay
mowlowi moxamed yacquub oo ah madaxa militariga ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa isagana ka mida mas-uuliyiinta ka hadlay xafladda ay ku qalinjibinayaan dufcaad ka tirsan mucaskarka istishaadiyiinta alfaatix wuxuuna sheegay in allah mahadii ciidankooda uu yahay mid dhisan ayna ku sii dadaali doonaan sidii loo horumarin lahaa ciidamada imaarada islaamiga afghanistan
milatarigeennu waa awood ciidan oo madax bannaan waxaa lagu tababaray dareen islaam oo aad u sarreeya oo ka dhigan difaaca waddanka allah ayaa ku mahadsan maalinba maalinta xigta ciidankeennu waxay sii noqonayaan kuwa nadaamsan oo awood leh waxayna isku fillaasho ka gaareen jaanib walba oo ka mid ah caskariga waxay gudanayaan howlahooda jihaadiga ah iyagoo adeegsanaya imkaaniyaad dhowr ah annagoo allah kaashanayna waxaan awood weliba ku bixin doonnaa siday ciidamada imaarada islaamiga afghanistan uga dhigi lahayn ciidan awood leh oo nadaamsan heer aan gaarsiinno in uu cadowga magacooda oo keliya uu ka argagaxo mar kalena aanu ku soo xadgudbin waddankeenna waxaan mujaahidiinta aan walaalahanahay ku boorinaynaa in ay alla kacabsiga dhaqan ka dhigtaan daacadna ahaadaan niyaddoodana qaalis ka dhigaan howlaha ay qabanayaanna ay aad ugu fiirsadaan ilaaliyaanna midnimadooda addeecaanna umuradooda awooddooda militari iyo nidaamkoodana xoojiyaan rajada malaayiin ruux oo shahiidana waxay ku xidhan tahay tababarkiinna waxaad safka hore kaga jirtaan difaaca diinta iyo dalka sidaas darteed waa inaad u diyaargarowdaan mas-uuliyaadkaas culculus marka diyaar u ahaada inaad nafar waliba u samaysaan difaaca caqiidada iyo waddanka jeclaada dadkiinna oo daacad u ahaada diintiinna iyo dalkiinna waxaan habalyo gaar ah u diraynaa dhallinyarada istishaadiyiinta ah ee ka qalin jibiyey mucaskarka alfaatix kana qaybgelaya kolonyada xafladdan waxaan allaah u weydiinaynaa in uu tababarkooda ka dhigo mid allaah dartiis ah sababna uga dhigo inay guul iyo horumar ku tallaabsato imaarada islaamiga ah
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa